wararka inaga soo gaaraya gobolada nugaal ee dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in qaar ka mid ah magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland ay aad ugu soo qulqulayaan dadyow ethoobiyan ah islamarkaana iyagoo koox-koox ah soo buuxdhaafiyey magaalada garowe bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada ayaa cabasho ka muujiyey qulqulka xaddhaafka ah ee ethoobiyaanku kusoo buuxdhaafinayaan garowe iyo falal aanan habbooneyn oo ay ka wadaan goobaha ganacsi sida meheradaha laga cunteeyo iyo kuwa laga shaaho qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada garowe oo warbaahinta cabashadooda keenay ayaa sheegay in ethoobiyaanka ay dhibaatooyin badan ka wadaan magaalada waxa ayna carabka ku dhufteen anshax xumo iyo fisqi ay etoobiyaanku ka wadaan magaaladooda iyo in ay faafinayaan cudurro halis ah iyagoona jirdilaya oo ku xadgudbaya dadka tunka yar oo ay ugu horreeyaan dumarka iyo carruurta haddaannu dhallinyarada reer garowa nahay waxaannu ka cabanaynaa dad iska soconaya oo rag iyo dumar yaacaya oo shaah laga cabbi waayo oo meheradii waxba laga cuni waaye oo dhaqanxumo habeenkii fusuq samaynaya oo dhallinyartii iyo dadkii waddankii dhaqanxumo ku soo kordhinaya oo dad diina haystoo diin ku dhaqmayaan ahayn oo waxa weeye intaasoo dhaqanxumo ah oo sharci darraa wada oo jiilkii yaryaraa oo cusbaayoo diinta lagu tarbiyeynaya annagu dad muslimiinaanna oo nidaam darro wada oo diindarro wada oo dalkoodii laga soo barakacsay oo waxa ay dhulkan ka doonayaan oo ugu socdaan dad intaa tiraleega aan garanayn oo raxanraxan iyo kooxo kooxo u soconaya meheradna wax lagama cuni karo magaaladan meeshaa lagama cabbi karo meheradna lama fadhiisan karo sidoo kale dadka garowa ku dhaqan ayaa warbaahinta u sheegay in ethoobiyaanka yaacaya ay aad u badan yihiin islamarkaana ay la wareegeen qaar badan oo ka mid ah shaqooyinkii gacanta sida xamaalka cilad bixinta qalabka elektaroniga iyo si guud howlaha yaryar dadkan etoobiyaanka ah oo waddankoodii ka yimi oo waddanka ee soo galay kuna soo batay dadkaasoo ah dad baalashlayaal xamaaliyaal dad xanuunsan oo fayrus qaba oo sida aidiska iyo waxa la mid a qaba dadkaasaa magaaladii ku soo batay dadkii danyar tahay oo soomaalida ahay oo deegaanka ahaa shaqooyinkooda yaryaraa kala wareegay hadday xamaali noqoto hadday baalash noqoto wax walba waa ay la wareegeen dadkaas marka etoobiyaanka waxaan dowladda puntland ka codsananaa in waddanka laga saaro oo nalaka saaro haddaan nalaka saarinna dee shacabweynaha puntland baa go-aan baannu gaaraynaa iyadoo inta ka beddelan ayaa iman doonta dadka soomaalida ah marka ay tagaan etoobiya waa la faquuqaa waana lagu xadgudbaa qaarkoodna waa la dilaa waxaana la weydiiyaa warqadda soo gelitaanka waddanka wax soo dhoweyn ahna kalama kulmaan bulshada ethoobiyaanka waana sida ay sheegaysa haweenay soomaaliyeed oo gudaha etoobiya laga soo tarxiiray horta run ahaan markii laga hadlo annagu dalka etoobiya markaannu tagno soomaali haddaannu nahay annaga caqabad weyn bayna saaraan wayna cashuuraan sawaqayna weyddiiyaan baasaboorrayna weyddiiyaan wayna dhibaan dalkayagana xuquuqla'aan bay ku soo galaan iyadoo ay saas tahay haddana magaaladii nadaafad hadday tahay shaqo hadday tahay caqabada weyn bay nagu hayaan waxaannu ka hadlaynaa etoobiyaanka dalkeennii ku soo socda oo aan dalkiisa la mari karin oo soomaalida meel kasta joogaan dhibaato ku haya dadkii laynaya gabdhay haddar guryaha ku laayeen si kastaba ha ahaatee bilooyinkii lasoo dhaafay dad ka soo barakacayay etoobiya islamarkaana koox koox u socda ayaa soo gelayay magaalooyin badan oo ay soomaalidu degto sida magaalada hargeysa boosaaso iyo garowe bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada garowe ayaana wacad ku martay inay arrintan wax ka qaban doonaan haddaanay wax ka qaban maamulka maqaarsaarka ah ee puntland